الرحمن الرحيم أحباب في الله sidaan ku ballamay ilaahi subxaana watacaala mahaddiis waxay ku ahaatay in walaalkeen sheekh maxamed cumar diris oo uuna soo booqday waana markii ugu horeeyay uu wadamadan qarbiga u yimaado dacwo khaasatan magaalada oslo maanta ayuu marti noo yahay waa xilligii ugu horreeyday iyo muxaadaradii ugu horreeyday wax badan aad sheekha sugaydan yaanan maaragtay idinka dhexgelin insha allah muxaadarada maanta sheekha uu inoo jeedin doono ciwaankeedu wuxuu yahay tacisa cabdun dinaar waxaana mikrofoonka idinkugu dhaweynaya insha allahu tacaala fadiilatu sheekh maxamed cumar dirir jazahu allahu khayra بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore farxad bay ii tahay kulankaynu halkan ku kulannay innaga oo dee isku ummadna ilaahay daraaddiina isu xidhiidhinayno walaalaha u wada soconna inaanaan idinkaga hadhin halkan aa usoo fakateene aanu waxuun idinkala daba nimaadno waan rajaynaynaa idinkuna insha allahu tacaala inaa wax noogu soo kordhisaan marka soo noqotaan haddii ilaahay ka dhigo arrin iyo aqoon labadaba intaa kadib dadka muslimiinta isu socodkooda iyo booqashada ay isbooqanayaan islaamkeennu aad buu u dhiiriyey ilaahay iyo malaa'igtuba inay ka raali yihiin qof walaalkii ama waano ula socda ama jacayl uu jecel yahay ula socda nusuustu way ka warantay nabigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam nin walaalkii booqanayay oo meel tuulo ah jooga oo ilaahay ma lagu diray waraysi la yeeshay oo odhanaya maxaad ninkaa ka doonaysa waxa aad ka doonaysaa abaalmarin aad ka abaalmarinaysa macruuf uu ku sameeyey miyaa maya e ilaahay daraaddii uun ilaahay daraaddii oo aanu jeclaaday uun haddaba ilaahay baa kugu jeclaaday isagana jacaylka aad daraaddii u jeclaatay riwaayo kale waxay ahayd marka uu qofku walaalkii booqanayo wanaagu la booqanayo maaha inuu shar iyo xumaanu la tegayo malag baa ilaahay ugu diyaariyaa calaa madarajati goobta uu sii marayo malagaasi waxa uu leeyahay dhibta wadaaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati bahwaak calaa macna alxadiid waad wanaagsanaatay socodkaaguna wuu wanaagsan yahay jannadana meel baad ka diyaarsatay ilaahay jannada meel weyn haynooga diyaariya walaalayaal intaa ka sakow hadalku marba meel buu taagan yahay mar waxaa laga hadlaa wadciga siyaasiga ah mar waxaa laga hadlaa midnimada ummadda mar waxaa laga hadlaa awoodday dadka muslimiinta ay yeelanayaan mar waxaa laga hadlaa dhismaha ruuxdooda iyo tarbiyadooda waxaad yar moodaa in badan hadalku inuu u bato dhinacyo la xidhiidha dhinacyadaa kale aan sheegay iyadoo xagga ruuxda iyo ruuxda qofka ku jirta in awood loo sameeyo ama lagu dhiirigeliyo siduu qofkani difaac iyo awood u yeelan lahaa taasi aanay badnayn oo la yaro ilaawo asalka islaamkuna waxa weye nusuusta markaad eegto shaksiyad qawiya oo quwo iimaaniya leh oo quwo ruuxiya leh oo quwo cibaadaah leh ayaa islaamku uu bineeyaa sidaa darteed buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam almu'min alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif wa fii kullin minhuma khayr aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah ee awoodda badan ayaa ka khayr badan ilaahayna uu ka jecel yahay ka daciifka ah iyadoo labadooduba iimaan leeyihiin oo ay khayr leeyihiin haddana ka qawiga abaa ilaahay uu jecel yahay quwadaasi qaybteeda hore waxaa lagu fasirayaa quwo iimaaniya iyo quwo ruuxiya waa quwo jasadigaa ma aha oo quwada jasadiga waa soo raac oo awoodda jidhka laftigeeda waa u baahan yahay qofka mu'minka laakiin quwada xadiidku sheegaya u horaysaa waa ta ruuxda weeye ta iimaaniga ah weeye sidaa daraaddeed bay tahay in badan in runtii taa aynu ka hadalno oo qofkii oo maadiyan u xoog badan haddii ruuxdiisu ay daciif tahay waxaa dhacda runtii in waxba uu socodsiin kari waayo had iyo jeer ummadna marka deegaanka ay ku nooshahay uu yahay deegaanaan diin u sallaxnayn dadka ay la nool yihiin ay yihiin dad bilaa diina ama diin yar waxaa dhici karta ruuxdoodu inay hoos u dhacdo iyo iimaaniyaadkooda iyo quwadoodu saa darteed bay tahay ruuxda in la isku dhiirigeliyo in kor loo qaado waaya kelmadeennan maanta mawduucaasay la xidhiidhaa dhismaha ruuxda qofka mu'minka ah sidee buu u dhisi karayaa waxa walaalayaal uu dhisi karayaa iyada oo uu difaac u galo cadowga soo weeraraya ruuxda ah cadowga xaqiiqiga ah ilaahay uu noo tilmaamo ibliisa inuu difaac ka galo oo iska difaaco ruuxdiisa weerarka uu ku hayo waa cadow abtirsaday oo ibliis la idhaahdo oo cadaawadoo cadaawaddiisu ay soo bilaabantay markii ilaahay basharkan abuurayba marka intaynaan mawduuca la sheegay oo adduunyada iyo qofka bani aadamka ah sida ay u kaxaysato aynaan ka hadal iyo islaamkuba siduu u qiimeeyey waxaynu wax yar ka odhan doonaa kelmad hordhaca duruqu shaydaani fii idlaal insaan qofka bani aadamka ah shaydaanku marka uu doonayo inuu ka xoog bato waa cadowku soo weeraray markuu doonayo inuu kaa adkaado dariiqooyinkeebuu soo maraa dariiqooyinka uu soo marayo ayaynu tirin doonaa mawduucaasoo runtii ay ka hadlaan culimada suluukiyaadka ka hadla iyo dhaqanka wanaagsan ee qofka muuminkaa uu yeelanayo waaya wadooyinku soo maro waxaa ka mida tasyiinu lbaatil inuu qofka u qurxiyo wixii baatila baatila qofku hadduu yahay qof aqoon leh waxaa laga yaabaa inuu shubuhaadka u dhex fadhiisado shubuhaadka shubahaadkaasoo aynu uga jeedno waxaan diinahayn inuu diin uga dhigo qofkii oo dadaalayada ayaaba laga yaabaa shay bidca ahoon diinahayn inuu diin ka dhigto qofku haddii aanu iltisaam badan oo diiniya lahayn ama aanu dadaalayninna shahawaadku u dhex fadhiistaa waxa naftiisu ay jeceshahay arrintani waa ballanqaad isagoo ilaahay hortaagan markii shaydaanka la nacdalay ayaa waxa uu leeyahay la usayinanna lahum fi lard wala uqwiyanahum ajmaciin ballan buu qaadaya shaydaankii waxa uu leeyahay dhulkaan u qurxin doonaa ilmo bani aadam wala uqwiyanahum ajmaciin dhammaantoodna waan ambin doonaa meelaha qaarkood baa qur-aanku uu xusaya inuu yidhi de ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin addoomaha wanaagsan mooye inta kale waan ka xoog badan doonaa lawsayinana lahum fi lard berigii hore culimmada aayaddaa markay sharxayaan waxay odhan jireen sida dhulka ugu qurxinayaa waxa weeye inuu had iyo jeer wixii macsiyo ah iyo dhulka dhexdiisa wixii dadku ay jecel yihiin iyo u qurxiyo laakiin iminka waxaynu aragnay daahirka aayadda sidaa aayadda ka muuqato oo hirgashayba bani aadamkii oo dhulkaba uu qurxiyey bal iminka wadankeenna marka haddii u eegto waxa u badanna la ysku laayaa waa dhul haddii ay baloor tahay iyo hadday deegaan tahay iyo haddii ay barka tahay waxa la ysku laaye ugu badani waaba dhul marka daahirkii aayadda ayaad arkaysaa isagoo muuqanaya la usayinana lahum fi lard dhulkaan u qurxin doonaa markaasay dhulkaasay qaniini oo ay isku dili doonaanoo runtii macsiyada weyni ka dhacaysa siyaabaha wadooyinka uu qofka bani aadamkaa shaydaan ka soo galo waxaa ka mida tasmiyat lmacaasi biasmaa muxabiba macsiyadii oo uga dhigo ugu bixiyo magacyo wanaagsan ayuu ugu bixinaya taana waxaa keenaysa si u qariyo foolxumada macsiyadu leeday macsiyadu leedahay foolxun tahay foolxumadeedaan si shaydaanka iyo ehelkiisu ay u qariyaan ayaa magacyo wan wanaagsan oo soo jiidanaya dadka ayay isku dayaan inay u bixiyaan waaya qur-aanka ilaahay waxa uu xusay suuratu daah aayadda lixiyo tobnaad aadam iyo xaawa oo uu la hadlayo ibliisa laciin markaasaa wuxuu ku guubaabinayaa geedkii inay cuni siday u cuni lahaayeen geedka waxa uu leeyahay hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamow ma ku tusiyaa geedkii marka uu qofku cuno uu waarayay calaa shajarati alkhuld wa mulkin laa yabla madaxtinimadiisuna iyo lahaanshihiisuna qofka aanu dhammaanayn weligiibuu wax yeelanayaa oo wuu waarayaa waxna wuu yeelanayaa waanu waarayaa labadaa qofka bani aadamka aad buu u jecel yahay inuu wax yeesho waxa uu leeyahayna aanu ka guurin oonu ka dhimanina uu ku waaro labadaasuu u sheegay nebi aadan buu la hadlayaa sidaa darteed baa aadan dee laxajecla ay qaaday oo kolkaasi uu sidhi dee kol haddii nicmadan aad ku dhex sugan tahay oo aad kuna waarayso yeelanaysana dee iska iska cun marka waxaad arkaysaa waxa uu macsiyadii iyo wixii ilaahay u diiday buu u qurxinaya si kale ugu dhigay si kale ugu dhigay waxaynu arkaynaa dee idinkaaba iga xogaalsan had iyo jeer xagga caalamulislaami waxaa la isticmaalaa waxyaabaha xaraamta ah bay magacyo wanaagsan baa loo bixiyaa iyadoo magacii caadiga ahaa ee musalaxii sharcigu u bixiyey laga duwayo maalan khamriga yidhaahdaan umul afraax waa faraxa hooyadii umul afraax ribada ayay yidhaahdaan faa'idat lbunuuk waa faa'iidada baananka tabarujka iyo isqaawinta ayaa la yidhaahdaa waa xorriyad xorriyadda dadku ay gaadheen iyo shaksi walba xorriyaddiisa iyo waa la xoroobay ikhtilaadkana taqadum iyo tabadum tamadum baa la yidhaahdaa in rag iyo dumarku ay isdhex galaan oo aan waxba u kala soocnaanin oo ay isdhunkadaan oo laabta ay sasaaraan oo meel wada ay wada galaan oo sidii rag caadiya ay u wada dhaqmaan waxa la yidhaahdaa waa horumar kala soocnaantuna waa qallafsanaan iyo jumuud bay dhacdaan waxa la yidhaahdo heesaha heesaha had iyo jeer iyo tumashada ayaa iyadana waxay iyo faajirnimada waxay ku magacaabaan fan fankaa la odhanayaa fanku dee kolka aad istidhaahdo bal fankii dhegayso soo eeg fankii la sheegayay waxa ka soo baxaya dumar islulaya iyo muusig la garaacaya iyo dad wada qaawanoo faydfaydan ninka sanadka dambe waalanaya ka horuu sii faydfaytaabaa lay marka iyadii oo ay wada faydan yihiin dadkii ayaad arkaysaa taasina waxa weye magacyadan la qarinaya waa faa'iido waa sharaabkii macaanaa ladiidka ahaa waxa weeyaan waa horumarkii waa ilbaxnimadii dadkii aqoon-yahankaabaa isu imanaya baa lagu leeyahay waxay yeelanayaan dood culmiyeed wax badan lagu faaqidayo si aad wax kala weegayso iyunbuu waxaas kaaga soo baxaya duruqu idlaali shaydaani lilinsaan siyaabaha uu shaydaanku qofka bani aadamkaa u lumiya waxaa ka mid a tasmiyatu daacaati biasmaa munafira wixii ilaahay lagu caabudayo loogu dhowaanayay oo shaydaanka iyo ehelkiisu ay u bixiyaan magac dadka ka didinaya sideedaba xaqu waxa uu leeyahay iftiin iyo bacaan iyo qurux qofka bani aadamka ah ee dabeecadiisu caadiga tahayna xaqa haddaan la kala dhex gelin wuu waafaqayaa haddii dadka loo dayn lahaa diintaa ilaahay uu soo dejiyay iyo xaqa oo cid kala dhex galaysa aanay jirin dadku way wada raaci lahaan xaqa leanna waa diin ulfidra waa diintii caqliga waa diintii fidrada iyo abuurka saliimkaa waafaqsanayd sidaa darteed baa ilahay uhi fidrat allah allatii fatara annaasa calayha waa diintaa ilaahay dadka uu ku abuuray qofka bani aadamkiina isagoo diintaa haystuu soo dhalanaya marka magacyo kala duwan ayaa loo bixiyaa dadka wanaagga wada iyo wanaagga laftiisa iyo xaqaba diintaa magacyo laga sheegayaa dadka wanaagsana diinta u halgamaya ayaa magacyo laga sheegayaa waxaa la isku dayayaa in suuradda iyo muuqaalka dadka saalixiinta ah iyo mabdaa xaqiiba uu leeyahy in la xumeeyo waaya ambiyadana sidaasay ku ahaayeen ummadahoodu nabi ambiyada ka mida bay la hadlayaan ummadiisiiyo waxay leeyiin innaa lanaraaka fii safaaha wa innaa lanadunnuka min alkaadibiin warniyo waxaanu ku arkaynaa inaad caqli haynin safiih oo qofkaan caqligiisu dhammayn inaad beenaalayaasha ka mid tahay baanu ku arkaynaa dee maanta idaacaddaad dhegaysatada islaamka iyo dadka muslimiinta ah warka laga bixinayo iyo suuradda laga sheegayo dee mid xaqiiqaa maahe waa mid been ah waa mid been ah laakiin beentiibaa dadka waxa loogu sheegayaa inay run tahay waa siyaabaha uu u lumiyo bani aadamka shaydaanku dukhuuluhu ila nafsi min axabi alabwaabi ilayha wadooyinka uu shaydaanku dadka ku lumiyo waxaa ka mid ah wuxuu ka soo gelayaa albaabada naftu ay jeceshahay sida maalan alamwaal alawlaad alamaani dadka iyo duunyada qofka dadkiisa iyo duunyadiisa ayuu ugu soo gabanaya iyo ididiilo badanoo u siiyo saa darteed baa ilaahay uu kadigu uhi innamaa amwaalukum wa wlaadukum fitnatun wallaahu cindahu ajrun cadiim inta aad leedahay ubadka iyo adduunka adduunka gaarsii ayaa laga yaabaa qofku waajib iyo cibaado iyo diin iyo dacwad intaba inuu seego aayaadkaasi waxay ku soo degayeen bay idhahdaan culamaau tafsiir asxaabta qaarkood oo ka soo qaxay maka markay ka soo qaxeen qayb kaloo asxaabta ka midihi waxay ku hadheen maka iyaga oo bal islahaa xooluhuna yay baylihin caruurtuna yay dayacmin kolkii dabeedna beri dambe ay yimaadeen madiine ayaa waxay arkeen asxaabtii kaleo ka dheereeyey oo cilmigii bartay oo jihaadkii galay oo ammaan iyo fadli badan kasbaday kolkaasay idhahdeen war caruurtan maxaanu ku samaynaa talow maalkaygoo dhan ma wada bixiyaa talow maxaa yeela caruurta ma iskaga tagaaba iminka wixii ka dambeeya kolkaasaa ilaahay uhi innamaa amwaalukum waawlaadukum fitna yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum lkhaasiruun waa arrin aada iyo aada u cajiiba nafta iyo maalka ahar culimada qaarkood ay daciif ku sheegeen qaarna ay xasan ku sheegeen baa wuxuu tilmaamayaa alwaladu majbanatun mabkhalatun maxzana ubadkaagu waxa weeyaan mabkhala waa bakhaylnimadu halkay ka soo fusho haddaad bakhayl noqonayso maxzana waa murugadu halka ay ka soo fulayso majbana waa fulaynimadu halka ay ka soo fulayso nin weyn iyagaa ka dhiga bakhayl fulaya oo murugooda macnaha dadka iyo duunyadu nin rag ahaayoo geesi ahaa inta uu kuwaa ku warwareegayo ama u habranayo ama xeerinayo ayaa marar badan waxa dhacda fulay bakhayla inuu noqdo oo wax had iyo jeer qofka bani aadamka ah uu ku ibtilaysan yahay oo in xaqooda uu siiyana la doonayo dee xaqii diinta iyo dacwadda iyo dadku ku lahaa inaanu lumina ay tahay waaya waa taa inagoo isle bal kala yar fakada maaragtay qaxoontiga dhibaatada had iyo jeer waddanku uu leeyahay iyo gaajada iyo kala yar fakada intaynu islahayn oo adduunyo la raadsadaba iyaga laftoodii naga libdheen iyagii aynu lahayn bal badbaadiya oo gaajo ka badbaadiya ayaa iyaga laftigoodii ay khatar ku sugan yihin in laynaga faramaroojiyo marka awlaadu iyo adduunku waa meelaha uu shaydaanku soo dhex galo had iyo jeer ee uu kaaga faa'iidaysan karo islaamku ma laha hala dayaco islaamku ma laha hala tuuro laakiin xaq bay leeyihin cid waliba xaq bay leedahy ilaahay xaq buu leeya diintu xaq bay leeda dadku xaq bay leeyihin ooridii iyo ubadkuna xaq bay leeyihin marka intoodaa la siinaya la dhaafin maayo alamaani waxaa la socda taa yididiilada yididiilada qofka cid waliba waxbay ku yididiilataa ka halkaa joogaa waxbuu ku yididiishaa ka halkan joogaana waxbuu ku yididiishaa waxaa laga yaabaa marka soo dhoofayseen inuu qofka yididiiladiisu ahayd bal horta halkaa gaadhu markuu gaadhayna ay noqotay bal horta baasaboorkan kan kumeel gaadhka bal horta sihel yididiiladu ay haddana noqoto bal hadda ka weyn hel yididiiladu haddana ay noqoto bal hadda caruurtu iskuulka iyo jaamacadda iyo ha dhammeeyeen yididiiladu haddana ay noqoto bal horta xoola uruuri dee intaa inta uu ku yididiilanaya waa toban toban sanaa soconaya dabeedna rifan iyo lisan baa ku dhacaya qofka wuu sii yaraanaya wuu sii gaabanaya ilaa uu madho oo isagoo halkii taagan u arko waa arrin xaqiiqa ahoo jirta runtii waa marka inaan tusaalaha iskaba fogaynine halkeenan aynu ka doonanno waaya waa albaabada uu shaydaanku ka soo gelayay ka mid taha ee uu qofka kaga faa'iidaysan karayo atadaruju fi lidlaal eeg albaabadan waa dariiqooyinkii uu soo marayay waddaduu soo marayay had iyo jeer markaad doonaysa cadow inaad iska difaacdo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida jidka uu soo marayo in la xidho milatari ahaan waa in jidkaa la gooyaa si aan gaadiidku usoo marin waa in ciidan la dhigaa jidgooyo la idhaahdo jidadka cadow kaa soo geli karo oo dhan haddaad iska xidho waa xisniga iyo qalcadda aad ku jirto waad ku badbaadaysa haddii kale aduu ku goodoominaya wadooyinkaa waxaa ka mid ah atadaruj fi lidlaal qofka had iyo jeer marka uu luminayo shaydaanku si yaryar buu usoo galaa si yaryar tallaabo tallaabuu ujiitaa mar qura ma dhufanaya si yaryar innamaa yuqaribu linsaana min almacsiyati khadwa khadwa sidaa darteed bay habboon tahay waxa macsiyada la idhaahdo inteeda yar ha yaraysanin waayo waddada yari tu weyn bay kugu daraysaa cuqubada macsiyada waxaa ka mid a midiba inay mid kuu dhiibto midiba mid ayay kuu dhiibaysaa nin shaacirabaa gabyo wuxuu ihi nadratun faibtisaamatun fa kalaamun fa salaamun fa mawcidun fa liqaacun masala wuxuu ka hadlayay eegmada xaaraanta ah ee qofku uu xalaashanayo markaasaa wuxuu ihi kolka hore nadratun waa eegmo faibtisaamatun waa labadii qofoo isu dhoolla caddeeya oo aragga isku afkarta fa kalaamun waa iyadoo hadaluu ku xigo oo labadii qof marka ay isfahmeen inay ishii iska garteen wuxuu dhahdo heblaayay magacaa iyana ay tidhaahdo magacaa waaye fa kalaam fa mawcid iyo in ballani jirta buuri fa liqaa iyo in kulanba kusii xigo marka waxaad arkaysaa midiba mid bay qofkii u dhiibaysaa taasi baa runtii xaqiiqo ah oo jirta ilaahay baa ka diga wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuuwaati shayaan waman yatabic khuuwaati shayطaani fainahu ya'muru bilfaxshaa'i waalmunkar dadka mu'miniinta ah oo ha raacraacina khuuwaatu shayaan shaydaanka wadooyinkiisa halka uu maraya ha marina qofka wadadiisa mariya wadadiisa maree raadgura waxa uu farayaa bilfaxshaa'i waalmunkar foolxumo iyo macsiyo asaaliibta uu isticmaalo waxaa ka mid ah sidaa macsiyada uu ugu burushaynayo ugu macaanaynayo ugu sonkorta ugu daraya macsiyada xaqana wuu qaraadhaynaya gidaarna wuu kaga gudbaya xaqa macnaha waxa weye ashaddu can ilxaq horena wuu u ballan qaaday qofka bani aadamkaa inuu wadada u furo macsiyada wadada xaqana ka fadhiisto oo jidkooyn ku noqdo isagoo ilaahay hortaagan buu ballan qaadaya shaydaanku markii la nacdalay oo la fogeeyey qaala fabima akwaytanii laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin wuu dhaaranaya shaydaankiibaa ballan qaadaya oo dhaaranaya ilaahayna wuu hortaagan yahay kolkaasaa waxa uu leeyahay ilaahayow mar haddii aad ilumisay oo waxba aanad ii reebina guuldarradaasi ay igu dhacday laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim waddadaadii toostayd baan u fadhiisanaya waddada toosan ee ilaahay subxaanahu watacaala loo marayo raali noqoshihiisa ee loo marayo jannadiisa waa diintiisa qofku markuu diin yeesho ee diinta uu barto ee diinta uu ku camal falo dariiqii buu hayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu ay hayeen hadduu diintaa waayo dariiqii shaydaanku uu fadhiistay waxa uu tilmaamay sida cadowgu marka uu qof cidda uu weeraro oo u geliyo ee iskuweer uu ka qabto dhan walba ka maro inuu saasoo kale u geli doono xagga horaan kaga iman xagga dambena waan kaga iman midig iyo bidixna waan kaga iman macnaheedu taasi wuxuu sheegayaa inuu qofkii koobay oo dhannaba aan u banaynin nuqdada toddobaad wadooyinka uu qofka shaydaanku usoo maro waxaa ka mid a idhaaru nusxi lilinsaan qofkii bani aadamkaabaa wuxuu u muujisanayaa inuu la taliyo u yahay la taliyo wanaagsan oo u naseexaynaya oo u danaynaya hadda markaynu shaydaan leenahay shaydaankii dee aynaan arkaynin wuu noqonayaa wuxuu noqonayaa ku bani aadamka ah oo uu soo isticmaalayna wuu noqonayaa oo ehelka noqon karo asxaabta noqon karo oo kala duduwan waayo marka uu had iyo jeer luminayo shaydaanku qofka bani aadamkaa ma yidhaahdo waxaan samee naar baad gelaysaa waxaan samee naaraad geshide halkaa ugama bilaabo laakiin wuxuu isugu dhigayaa inuu yahay mid la talinaya markii uu nebi aadam ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ee ugu sheegay inuu u danaynayo oo u naseexaynayo hadduu geedkaa cuno war waanaad ku waaraysa dhimanna mays labadaana bani aadamku aad buu jecelyahay dadka had iyo jeer madaxda iyo maalqabeenka iyo waxay ka helaanay ku farxan allah yaxfadak allah yaxfadak baa uu ka helayaa adaala allaahu cumrak waa kuwan carabaha iyo had iyo jeer markay dadku u yar mujaamalaynayaan wax erayada u isticmaalaan baa ka mida adaala allahu cumrak allah yaxfadak allah ha ku ilaaliyo cimrigaaga allaha dheereeyo wuxuu xiisaynayaa inuu waxna yeesho qofku kuna waaro lidaalik baa ilaahay subxaana watacaala isagoo taa ku og bani aadamka dareenka noocaasa inuu qabo ayaa jannada markuu ka waramayo waxay mu'miniintu khayr leeyihiin baa ilaahay u xusaa kaasay leeyihin kaasay leeyihin wabiyaalbay leeyihin khaalidiina fiihaa khaalidiina fiihaa way ku jirtaa meel waloo ilaahay jannada uu ku bushaaraynayaba aayaadka inta badan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan way ku waarayaan baad arkaysa waxaana way leeyihin waanay ku waarayaan haddaba halkaasuu ka soo abbaaraya ibliisku isagoo iska dhigaya inuu naseexaynayo dabadna markuu aadam u sheegay iyo xaawa inay milkigaana helayaan kuna waarayaan baa wuxuu u raaciyey waqaasamahumaa innii lakumaa lamina annaasixiin walla bilow wuxuu ku maray inuu la talinayo walla wuxuu ku maray inuu u naseexaynayo dee dad islaam oo hagaagsan bay ayay ahaayeene may arag wax silan oo noocana oo walle ku mara bilaash iyo been ku mara may arag dad wanaagsan bay ahayeeno xaaladooda ay caadi tahay kolkaasay ka rumaysteen waaya ilaahay baa wuxu uhi yaa bani aadama laa yaftinannakum ashaydaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna siduu aabbayaashiin labadii aabbe idin dhalay aabbihi hooyo siduu jannada uga soo saaray yuu idin fitnayn saasoo kale yuu idinkana isaga dhigin inuu idin naseexaynaya bal markaa qofka mustashaarka aad ka dhiganayso ama kula talinaya bal hadda ka fiirso waxa uu ku sheegayo ku miisaan shareecadda dariiqooyinka ka sideedaad waxaa ka mid a alisticaanatu bishayaaiin alins marka uu shaydaanku ku soo weerarayo waxa uu ku isticmaalayaa shayaaiinta insiga shayaaiinta insiga oo shaydaanku wuxuu leeyahay awliyo dad eheliya asxaaba sida had iyo jeerba ilaahaybaa u leeya subxaana wa tacaala awliyo isaga ka agdhow awliyada shaydaanku waa cidda uu u hoydo ee xarunta u ah shaydaanku waxa uu leeyahay xaruma uu u hoydo amkina amkina waa ashkhaas gooba uu dego iyo cid uu u hoydo labadaba uu leeyahay meelaha had iyo jeer liita xamaamada iyo kudaafadaha iyo markuu qofku galayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sunneeyey inuu qofku yidha allahuma innii acuudu bika min alkhubsi walkhaba'if meeshanuu fadhiyaa shakhsiyaadka qaarkoodna wuu dhex fadhiyaa markii ay gaaladu yidhaahdeen nebiga waxa u keena qur-aanka oo ku soo dejiya shaydaan ayaa ilaahay taa uu deedifeeyo wuxuu uhi tanazalu calaa kulli afaakin afiin nebi maxamed kuma soo degto shayaadiintii waxay ku soo degtaayo hoy iyo xaruna u ah calaa kulli afaakin afiim mid kastoo dembiilaa oo beenabuurad badan haddaba dadka noocaas ee sharwadeenka ah ee shaydaanka ehelka u ah waxa qur-aanku uu tilmaamay inay isku shaqaystaan uu soona adeegsan karo qofka wanaagsan markuu shaydaanku ka quusto kuwaasuu usoo isticmaalaya ibnu qayim raximahullah markuu ka waramayo siyaabaha u lumiyo qofka shaydaanku marka u horeeya wuxuu u bandhigayaa gaalnimo ka mahali shaydaani id qaala lilinsaani ikfur falamaa kafara qaala innii bariiun minka marka labaad wuxuu u bandhigayaa dunuubta waaweyn marka saddexaad dunuubta yaryar marka afraad inuu ku mashquuliyo wixii mubaax oo isku dayo naftiisa inuu dhergiyo marka shanaad camalka fadliga badan inuu ka ilaaliyo intaaba hadduu ku kari waayo wuxuu ku isticmaalayaa shayaadiintiisa insiga ah waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluukum shaydaanku wuxuu u waxyoonayaa ka ehelkiisa ah si uu idinla doodo oo idinla murmo waaya saa daraaddeed bay habboon tahay marka weliba halkan joogtaa dee afkaarta iyo aragtiyuhu way iska badan yihin dad badan oo laga yaabo inay muslimiin sheeganayaan baa wax badan isweydaarinaya aragtiyo kala duwanna sida oo gaalnimadii leh oo khuraafaadkii leh oo shiicadii leh oo bidcadii leh wax badan baa isku dhex jira markaa qofku wixii loo sheegaba ee qof diini ay ka muuqataa u sheegaba inuu qaato ma horta waa inu iska hubsado waa inu iska hubsado oo culimadiisa ciddii uu cilmi bidaya uu kala tashado oo aanu ku degdegin waayo jawigii aynu ku noolaynayo kan dee farqibaa udhexeeya saa dareemi karaysaan nin dhallinyaro ah ayaa dadka noocaasi a u yimaadeen waxay dooneen afkaartiisii xaq ahayd inay ka waswaasiyaan kuwa baadilkaana ay u bandhigaan gabay buu ku jawaabay tusaale u noqon kara qof kastoo dhallinyaro ah waxa uu leeyahy innii akhaafu min aldalaali wa innanii amshi calaa nahji lxabiibi muxammadi cazafat nafsii can iddunya wa ziinatiha waraqibtu fii maa cinda rabbi lamjadi waraqibtu can sabiili dalaali kulliha faana bikayri muxammadin laa aqtadi waadcuuka ilaa hada ariiqi fainahu ariiqu lmajdi waalhudaa wasuudadi waxaa nuxurkiisuu noqonayaa un anigu waxaan ka baqanayaa oo aanan maraynin wadada halowga ay igu yeedhaysaan amshi calaa nahji lxabiibi muxammadi hadigii rasuulkaan raacaya sala allahu calayhi wasalam naftaydana waxa aan ka duwayaa dariiqa halowga adigana waa kaaga yeedhayaa waaya qofka bani aadamka ah shaydaanku marka uu sidaa wadadaasi ay u furatee u soo maro waxa uu uga soo galaa albaabo hadduu wadadii soo qaaday xisligii iyo qalcaddii uu ku jiray qofka mu'minka ah albaabo ayuu ka soo galaa albaabadaa laftoodana inuu qofku isku xidhaa waa muhiim albaabadaa waxaa ka mid a bay leen culimmadu aljahlu qofku inuu jaahil ka yahay diintiisa qofku inuu jaahil ka yahay cadowgiisa qofku inuu jaahil ka yahay nasiixiisa jahliga waxaa la idhaahdaa wax sahlan maaha walaalayaa jahligu waa arrin aada iyo aada u khatar badan waxaynu odhan karnaa dhibka ina haysta ama dadkeena haysta waa canaasirta ama kuwa ugu sii khatar badan jahligu aljahlu bixaqiiqati ddiin haddii qofku aanu garanaynin diintiisa waxba aanu ka garanayn xaqa ilaahay uu ku leeyna garan maayo kawmadiisu ay ku leedahayna garan maayo cid uu taageerana garan maayo maxaa keenay dadkii iyagoo muslimiina iyagoo lagaba yaabo inay cibaadadooda ay wanaagsan tahay oo masjidkii uu ku jiro inuu garan kari waayo keebaa nacaba keebaa se gacal noqonaya keebaa shisheeye ah keebaa se sokeeye ah oo laga yaaba haddaad doodaan inuu isagu la soo safto gaalada qofkani waanu tukanayaa oo uu cibaadaysanaya safaro warkiibuu ku jiraa haddana waxaa laga yaabaa inuu la safto qof gaala aragtidiisa iyo afkaartiisa iyo aqoontiisa marka la eego waayo kii mufsidka ahaa inuu la safto kii muslixa ahaa ee wax wanaajinayna uu ka safto oo aqoontii baa liidata aqoontii baa liidata marka qiimayntii baa ka lumaysa uu qofku si wanaagsan waxu qiimayn lahaa aqoonta noocaasahee arrimaha nooc masiirigaa lagu qiimayn karaana waa aqoonta diinigaa runtii aqoonta maadigaah dee qofku wuxuu ku qiimaynaya un mashruucu horumarinaya laakiin arrimaha noocaasahee la xidhiidha diinta wuxuu wax ku qiimayn karaa qofku inuu diin leeyahay waaya waxaaba laga yaabaa isagoo qofkani wax kharibaya inuu u haysto inuu hagaajinayo ilaahay baa wuxuu yihi qul hal nunabiyukum bilakhsariin qul hal nunabiyukum bilakhsariina acmaalan aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna suncan dadka ugu camal xun ma idiin sheegaa dheh nebi maxamedow ma idiin sheegaa aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya adduunyada waa dadka camalkooduu lumay ee ay isu haysta inay haddana wax hagaajinayaan wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna suncan qofkii wuxuu ku doodayaa inuu hagaajinayo inuu wax saxayo laakiin wax buu qaribaya lidaalik baa cadowga dadka muslimiintaa weeraraya cadow la mida baa qur-aanku uu ku qiimeeyey jahliga jahliga wuxuu ku qiimeeyey qur-aanku inuu kaxabadiiyo madaafiicda soo ridayo u la mid yahay markaasaa ilaahay ummadda islaamka markuu la hadlayo waxau ihi dagaalka gaalada ha u wada bixinee barhkiin ha u soo hadho inuu la dagaalamo cadowga jahliga suuratu tawba akhri wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim maaha muminiintu inay wada baxaan baa ilaha wey qola ha soo hadho oo fiqiga iyo cilmiga diiniga ha sii barteen kuwaasi markay soo noqdaan dagaalka u baxay si ay waxu baraan oo ay wax ugu faa'iideeyaan waa aqdasu saax goob laga howlgala halkii u wanaagsanayd baa ilaahay u leeyahay u wada bixina laakiin qaybi ha baxdo qaybina ha soo hadho oo cadowga jahliga ha la dagaalanto gaaladu waktiyadii ay la dagaalamayeen dadka muslimiinta ah ilaa xuruuba saliibiya dagaaladii macatabkudirarka ahaa markii la soo gaadho lix boqolaadkii hijriyada kamay adkaan jirin dadka muslimiinta ah sida qaalibka ah hadday ka adkaadana si dhaqsa a bay usoo baraarugi jireenoo ay isugu xidhmi jireenoo ay isaga celin jireen waxa dhacday wixii ka dambeeyey waxa ay bilaabeen inay dhinac kale u rogaan dagaalka oo wixii la odhan jiray alghaswu lfikri duulimaadkii maskaxda la isticmaalo oo macnihiisu iyo dadka in diintooda laga durkiyo dadka marka diintooda laga durkiyo qofkii wuxuu ku dagaalamaba garan maayo wuxuu ku dagaalamaba ma garanayo taasi baa waxay keentay inay in fara badan ku guuraysteenoo dadkii muslimiinta ahaa ee islaamkii ku abtirsanaya oo qofkii magaciisii uu muslim yahay inuu haddana noqdo mid islaamkii gacantiisa ku duminaya manhajka loo dhigay iyo istaraatiijiyadda loo dhigay intaba meel kalea laga soo waariday waaya ilaahay baynu ka baryaynaa inuu taa inaga badbaadiyo laakiin waxyaabaha cabsida le waxaa ka mid ah dadkan soomaaliyeed ee debadda u baxay kala fogaaday ummado kale kala dhex galay laga yaabo shabaabkii inuu halkaa ku barbaaro haqaafado kale soo qaato ummado kale macnaha uu noqdo horseed in dadkaasi mashaaribtaa kala duwan dhinacyada kala duwan ka soo cabay markay isugu yimaadaan meel kaliya kolkay isugu yimaadaan nin waliba isagoo ummad xambaarsan dee muuqaalka ay yeelan doonto iyo waxa ka soo bixi doona ilaahay unbaa garanaya laakiin waa arrin u baahan runtii ku xisaabtankeeda xisaabtankeeda u baahan jahligu cid waliba way ogsoon tahay khatarta uu leeyahay abulqaasim alaamidi ayaa ka gabyaya waxau lahaa ninbuu la hadlayaa wuxuu leeyahy idaa kunta laa tadri walam takun biladii yas'alu man yadrii fakayfa idan tadrii jahilta walam taclam biannaka jaahilu faman lii biannaka tadrii biannaka laa tadrii waa eraye isku yara noqnoqonaya laakiin ninkan uu la hadlayaa oo wuxuu u sheegayaa jahligiisu inuu yahay murakab jahliga mid basiid bay idhahdaan culimadu waa ka qofku isog yahay inaanu waxaa garanayn ii sheegunbuu kuleeya waa ka ugu sahlan laakiin ka murakabka waxa wey qofkii oon aqoon lahayn inuu isu haysta inuu aqoon leeyahay marka lama lama dawayn karayo kolkaasa waxau idhi idaa kunta laa tadrii walam takun biladii yas'alu man yadri haddii aanad waxba garanaynin aanad su-aalayna kii wax garanayay fa kayfa idan tadri dee sidaa wax u garan doontaa ma weydiinaysid kii wax garanaya waxna garan maysid sidaa wax u garan jahilta walam taclam biannaka jaahil adiga oo aan waxba garanayn ayaad isu haysataa inaad wax garanayso faman lii talow yaa ii damaanad qaada buuri biannaka tadrii bian tadrii biannaka laa tadrii yaa ii damaanad qaada oo ku aqoonsiiya in aanad waxba garanaynin inta ii fiicnaan lahayd waxa weeyaan buuri cid kuu sheegta inaad baahan tahay uun waaya xaqiiqatan wax jira wey saa daraaddeed ayaa culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin cilmiga qofka muslimkaa in laga baro inta cibaadadiisa iyo caqiidadiisu ay ku ansaxayso idinka iyo caruurtiinna iyo xaasaskiinna ama dhammaanteenba qof waloo muslimi meeluu joogaba waa inu taa xusuusnaado caqiidadiisu maxay ku ansaxaysaa ee aanay kaga buraynin maxaa daruuriyaadkiiya ubadka maxaa la doonayaa in la baro maxay cibaadadaada ku ansaxdaa soon iyo salaad iyo sako iyo wixii aad bixinaysaaba maxaad xaaraan kaga fursan kartaa maxaad xalaal ku garan kartaa waxyaabaha u baahan inaa aada ugu fiirsataan bay ka mid tahay weliba nasiib wanaag dee wakhtigan si dhib yarna waa loo helayaa oo cajaladihii oo duuban iyo shabakadii baa laga qaadan karayaa iyo culimadii oo ku ag joogta jaanis fiican wey runtii culimaduna waa kuwa loogu cudurdaari maayo qofka isagoo heli karaya ciddii u sheegi lahayd inuu iska dhagamariyo oo waxa uu iska dhaafo haddii laga yaabo masalooyinka qaarkood marka lasoo qaado inaad si cajiiba u taxliilinayso dee waxaa lagaa doonaya inaad garato ka hor salaadu maxay ku ansaxaysaa muxuu soomkaaga ku ansaxayaa maxay caqiidadaada ku ansaxaysa ila raasamaalka u weyne waa caqiidadii arrimahaasaa u baahan in miisaanka wey runtii la siiya marka aljahlu waa khatar aada iyo aada u weyn dadka waa in la baraa waxay isu yihiin dadka waa in la baraa walaaltinimada dadka waa in la baraa xaqulmuslimi cala muslim dadka waa in la baraa marka u horeysaba xaqii ugu weynaayo ka ilaahaya subxaanahu wa tacaala marka jahligaasina waa meelaha shaydaanku uu kaga faa'iidaysto ummaddan jahligaasaa balwadda u sababa jahligaasaa qabyaalada u sababa jahligaasaa u sababa inay cid shisheeyaa taageeraan runtii waxyaabaha marar badan aynaan ka feejignaanin waxaa ka mid ah ee culimmadu ay aada u xusaan inuu madaakhishiisa yahay alqadab cadhada cadhada nin baa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam waa xadiid bukhaari ku sugan ninkan wuu soo koobay warka oo wuxuu leeyahay awsini yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay u dardaaran isii baladeekata xadiidka markaa nebigu wuxuunu ku yidhi uun laa taqdab ha cadhoonin kolkaasuu ninkii salowgay ama qawaday intii kolkaasuu haddana yidhi awsini ii dardaaran markaasuu yihi laa taqdab ha cadhoonin marka culimadu waxa ay leeyihiin oo qadabka iyo cadhadu waa wax ilaahay uu ku abuuray qofka bani aadamka ahe sidee buu nebigu leeyaha cadhoonin macnaheedu waxa weeye sababaha kaa cadhaysiinaya marka horeba ka fogow sababaha kaa cadhaysiinaya ka fogow mar kaluu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam nin halkan cadhaysan oo caytamaya oo ile bani aadamka shaydaanku asxaabba ha aadee nebiga ha ag joogana uu ka faa'iidaysanayuune oo labadaasi ay karayaan oo indhuhu casaadeen kolkaasaa wuxuu ihi kelmad baad ayaan garanayaa haddii kaasi uu ku dhawaaqi lahaa waxa uu helayuu dareemaya ay ka bii lahaayeen kelmaddaas waa maxay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan markuu nebigu ku yidhi caynkaa ayuu ihi ma waxaad i haystaa inaan waalanahay manaa weli wuu sii wadaa cadhadiibuu ilaa rasuulka la jiray sala allahu calay waslm marka cadhadu wax sahlan maaha cadhadu haddii aad qaaddo waa inaad ku xisaabtantaa inaanad ficil fulinin laakiin haddii aad taagantahy aada fadhiisato haddii aad aanad weyse qabin inaad dhahaaro qaadato waa dhimbiil shaydaan waxaa lagu baktiyaa weysada iyo dhahaarada ilaahay baa wuxuu xusay marka ay qofka diinta yar ama aan diintaba lahayn qaado cadhadu halka uu maro id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya xamiyata aljaahiliya faanzla allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala almu'miniin waalzamahum kalimata taqwa wakanuu axaqa biha waahlaha id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya xamiyata aljaahiliya waa waktigiibaa ilahay uhi xamiyadu ay qaaday xamiyada jaahiliyadu ay qaaday kuwa gaalada alxamiya waa shayga aynu u naqaano ficilka ficil habartaana wuu kuu geeyaa bay idhahdeen soomaalidu waxaa laga yaabaa qofku isagoo ficiltamaya inuu diintaba ka baxo nacuudu billaahi min dalik oo uu idhaahdo hebel baanu iska celinaynaa ama reer hebel baanu iska celinaynaa ama waxaa ficil baan u yeelay waa dad taa ay maaragtay mahmahdaa ka sameeyeen waaya ilaahayna mu'miniinta wuxuu ku ammaanay waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas waa kuwa cadhada qarinaya ee dadkana iska cafiyaya waxaa ka mida meelaha uu shaydaanku ka soo galo xubu dunya adduunyada jacaylkeeda in badan baa dadku intay qaniineen adduunyada gowsdambeedka ay dhigeen cidiyahana gashadeen oo ay ku dhegeen taasina ibliis baa ka warrama wuxuu uhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin in badan oo ka mida bani aadamka ibliisku malihii uu malaysanayay waa ku rumeeyey waana ku hirgeliyey sidii uu ka malaysanayo ahaa inuu ku duursan doono adduunyada adduunyada walaalayaal macnaheedu maaha in la tuuro oo laga tago laakiin adduunyadu waxa ay tahay waa inuu qofku u fahmo waa inaad u qiimaysaa ad u garataa sidii culimmadii reer banu israa'iil caamiliinta ahaa markay arkeen qaaruun oo bahashii ku faanaya oo dhan walba iska dhigay oo furayaasha faraha badan ee qur-aanku uu tilmaamay inay wax cuslaynayeen dad badan inaanay qaadi karaynin furaha maalkiisa iyo qasdadiisa qur-aanku uu tilmaamay markay arkeen qaaruun oo innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxaan cilmi aan leeyahay baa la igu siiyey kolkay arkeen ayay waaniyeen waxay leeyihin wabtaqi fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk war adduunyada ilaahay uu ku siiyey aakhiro ku baadi door dheeftaada ha ilaawin adduunyada aad ka qaadin ka qaadanayso laakiin aakhiro ku baadi doon ku baadi doon waaxsin kamaa axsana allahu ilayk ilaahay wuu kuu samafalae adiguna samafal marka adduunyada asxaabtii nebigu ridwaanullaahi calayhim way dhaqayeen wax badanna waa ururinayeen laakiin maxay ahaayeen halkay ka taagnaayeen umay waalanin umanay maratuurin sida wakhtigan dadku uu yahay laakiin iyagoo haya ayay fahmayeen waxa ay tahay ayaanay ku seegaynin diin kumay seegaynin camal saalixa kumay seegaynin waajib saaran adduunyada adduunyada haddii aynu bal akhrino sida ay u arkayeen salafuna saalix iyo culimadii waa wanaagsanaaye muxadisiinta taariikhdooda inagoo soo qaadan doona siyaru aclaami nubala dahabi kitaabkiisa ka soo qaadan doona muxadisiintii iyo salafkii qaar ka mida aqwaashooda oo si ay nibraasi noogu noqoto aynu ugu dayano caalimka la odhan jira ibnu simaak ayaa ka warbixiyey waxa uu lahaa addunyaa kulluhaa qaliil waaladii baqiya minha qaliil waaladii laka min albaaqi qaliil walam yabqa min qaliilika ilaa qaliil waxa uu ihi adduunyadii dhammaanteed waa wax yar addunyaa kulluhaa qaliil waaladii baqiya minhaa qaliil qaliilkaana wax yar baa ka sii hadhay waaladii laka min albaaqi qaliil intii sii hadhayna inta kasii hadhay waa qaliil wuu sii wado waxau ihi waqad asbaxta fii daari alfanaa waqadan tasiiru ilaa daari aljazaa fashtari nafsaka lacallaka tanju waar waxaad ku sugan tahay meel laga tegaye meel laga tegayaad ku sugan tahay haddaba naftaada xoree oo badbaadi fubayr ibnu cayaad oo caabid weyn ahaabaa ka warbixinaya adduunyada oo waxa uu leeyahay laysat iddunyaa daara iqaama meeshii lagu waarayay maaha halkani wa inamaa uhbita aadan ilayhaa cuquuba ilaahay halkan aadam wuxuu ugu soo dejiyey waa nooc cuqubaabay ahayd oo kolkii jannadii isaga iyo xaawow aadam ka soo saaray bay halkan cuqubay u ahayd tani soo dejinta halkan loo soo dejiyey cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu asxaabigii jaliilka ahaa ayaa waxa uu leeyahay man araada alaakhirata adara biddunyaa waman araada addunyaa adara bilaakhira yaa qawmi faadiruu bilfaani lilbaaqi qofka adduunyada doona isku wareeriya aakhiruu dhibaa qofka aakhire isku dhibaana adduunyadu dhibaa haddaba qoladaydiiow adduunyada dhiba si ay aakhira idinku baaqi ahaato qarnabada hadday isqaban waayaan aakhira kumitida buu leeyahy waxaa soo maray asxaabiga abudar la odhan jiray oo zaahid weyn ahaa ayaa soo maray abudardaa oo guri dhisaya war inaad kudaafada dhex gashay iyo wasakh cadiradu waa saxrada ayaa aniga ii dhaanta buui inaad waxanaad ku dhex jirto isagu madhab qariiba buu lahaayo waxa uu qabayba inaan la kaydsan karinba bahasha adduunyada la yidhaahdo runtii iyagoo gacanta ku haya sidaasay u arki jireen adduunyada qur-aanka kariimkaa marka aynu akhrino muuqaalka adduunyada uu ka bixinaya waa mid cajiiba waxa ilaahay uu tilmaamay halkanaynu joognaa inaanay ahayn meesha lagu noolaanayo sida dad badan dareensan yahay dad badani waxa uu dareensan yahay noloshu inay tan tahay oo nolol ka dambaysa aanay jirin waxay dareensan yihiin halka lagu raaxaysanayaa inay halkan tahay wax aakhiro la yidhaahdaana liiska uguma jiro ilaahay taa waa beeniye waxau uhi wamaa haadihi alxayaatu dunya ilaa lacibun walahwun waina addaara alaakhirata la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun wahina daara alaakhira daarta dambe oo jannada ahi lahiya alxayawaan iyada uunbaa nolol leh hadday garanayaan waxaan qur-aanka ilaahay uu ku xusay markaynu halkan joogno bani aadamka in fara badan inay dagayso tani inay dagayso waxaa la isweydiin karaa oo talow maxaa ilaahay dadka uu ugu dardaarmi waayey adduunyada iyo dhaqashadeeda ee aakhira uun ugu dardaarmaya dadka oo uu amraya waxaa jirta bay leeyihin culimmadu qofka bani aadamkaahay waxa iskaga abuuran jacaylka adduunyada iyo jacaylka halkan inuu waxyeesho wax iskaga abuuran weeye sidaa daraaddeed baa ilmaha yar isagoon weli caqliyaysanin alaabtiisa iyo dharkiisa ma ogola in cid kale ka qaadato soo maha waxa uu leeyahy waa shaarkaygii waa surwaalkaygii buu iga qaaday alaabtaydii buu qaaday hebel baa qaatay wuu ku dagaalamaya ilmaha yari waa wax iskaga abuuran qofka bani aadamkaa laxajeclada iyo dhaqashadu uma baahna dardaaran laakiin ta in badan ay insaanku ilaawaan waa xagga dambe saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka aad iyo aad iyo aad ayaa adduunyadana uga digaa dadka geeridana u xusuusiyaa yaa ayuha annaas ina wacda allaahi xaq falaa taquranakum alxayaatu dunya walaa yaquranakum billaahi algaruur ilaahay baa dadkii u yeedhay siday u dhammaayeen wuxuu ihi ballanta ilaahay uu qaaday waa xaq haddaba iyo adduunyadu indidagin walaa yaquranakum billaahi algaruur almaalu waalbanuuna ziinat alxayaati dunya waalbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid abaa waxaa loo keenay xoolo cabdilaahi bn mascuud asxaabigii la odhan jiray abu cubaydata bnu jaraax ayaa meesha baxrayn la idhaa ayaa dhaqaalo badan oo lasoo ururiyey ayuu ka keenay markii la maqlay abu cubayda dhaqaal uu keenay nebiguna asxaabta dabcan dee isagu muu dhigan jirin sida dad badanoo mas-uuliin ayin iyo isagu muu maaragtay qaadan jirin xoolahae dadkunbuu dib ugu celin jiray asxaabtu waxay dareemayeen waxa la soo hele xoolaahe la keenay inuu ummaddan u qaybin doono salaad subax baa aada loo soo camiray markaa salaad subax ayaa aada loo soo camiray rasuulkuna waxa uu yaqaanay calayhi salaatu wasalaam nafsiyaadka iyo dareenka dadka mucallimkii bashar ku ahaa markaa qofkuu akhriyaya qofkaasi waxa ujeeda saa darteed baa su-aalihiisu jawaabaha uu bixinayo way kala duwanaayeen qof baa weydiinaya afdal acmaal muxuu yahay kolkaasuu odhanaya afdal acmaal asala mid kalea weydiinaya wuxuu leeyahy biru lwaalidayn mid kalea weydiinaya aljihaad fii sabiili illah intuba afdalulacmaal way yihiin laakiin qofkubuu eegayaa marka midba waxbaa ku habboon in looga jawaabo midbaa ka yardhacsan xagga jihaadkaoo yaro fulaynima haysaa markaasuu aljihaad mid baan inta badan salaadaha lagu arkayn markaasuu leeyahy afdalulacmaali waa salaadaha midba waa arrin u baahan waa daaweynta dadka asxaabtii oo jamcii soo cambire salaadii subax ayuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaasoo dabeedna si wanaagsan loo soo diyaargaroobay markaasaa wuxuu waryaaneen waar waxaan u malaynayaa inaad maqasheen abuu cubayde xooluu ka keenay xaggii baxrayn markaasay idhahdeen haa maqallay warkaasi wuu jiraa masanqar baa idiin baxday qoladana wa jira wadanka wax laydhaa masanqar baa kuu baxday na waxa weeye ma waxaad dareentay in meeshii wax jiraan masanqar baa idiin baxday markaasay idhahdeen maqallay markaasuu yihi abshiruu waamiluu bimaa yasurukum war bushaaraysta oo wixii idinka farxinaya horta ku bushaaraysta kama dhixin jibis nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisiiyo ummadda maca ay jirin hanjabaadna buu lahayn bashar wanaagsanoo hufanoo raxiima buu ahaa qulubta dadka soo jiidanaya waa doorka la doonayo qofka mas-uulkaa inuu qaato waxaan se idiin sheegayaa buuhi malfaqra akhshaa calaykum faqri idinkama cabsanaya ummadda islaamka haddaad tihiin faqri inuu ilaahay caydh idinku dilo idinkama cabsanayo waxaan se idinka cabsanaya adduunyadan in la idiin ballaadhiyo oo aa ku tartamtaan sidii ummadihii hore ay ugu tartameen dabeetana ay idin halaagto siday kuwii hore u halaagtay bal imika waxaad u fiirsataa dadka muslimiinta ah musiibadooda ugu badani waa maal waa maal mid maal doonaya ayaa ummaddiisii madaxa ka tumaya mid maal doonaya ayaa kursi fuulaya oo isla si aanad u waayin maal raadso mid maal doonaya ayaa diintiisii iibsanaya marka almaal musiibada uu leeyahay waxaad iyo aada u cajiiba weeye xadiid kale oo muslim ku sugan oo isda saxiixa abi saciid alkhudri baa warinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramayaa waxaanaynu gacanta ku hayno ee maalka ah iyo muuqaalka uu leeyahy markaasaa wuxuu idhi ina addunyaa xulwatun khadira wa ina allaha tacaala mustakhlifukum fiiha fayandur kayfa tacmaluun fattaquu dunya wattaquu nisaa addunyaa xulwatun khadira war maalka ahaysaan waanu macaanyah waana cagaar xagga muuqaalka marka la eego xooluhu waa cagaar qofku kaashkiisuu eeganaya xoolihiisu ayaa la wanaagsanoo daarihiisaa la wanaagsanoo bidhaantoodu sida cagaarkao kale wey waana macaanyaho baashu way dhadhamaysa laakiin ilaahay wakiillo idinka dhiga idinkaga dhigayo hadda wuxuu eegayaa waxaa ku samaysaa maxaaraan buu ka soo kastanaya maxaaraan buu ku bixinaya hadda ilaahay wuu ku eegaya waa ammaana istoorhaye aad ka tahay oo adiga lagu yidhi hay oo sidaa u bixiyo saa u bixi ilaahay baa leh adiguna ammaanaha ayaa tahay marka nebigu waxa yihi fataquu dunya wataquu nisaa war bahashaa adduunyada la yidhaahdo ka cabsado ha ku lugoyna adduunyada ka cabsada oo ha ku lugoyna marka waxaad eegtaa adduunyadu talow intee in la-eg ayay ilaahay kuu jirsiinaysaa talow intee in la-eg bay kusii jiidanaysa talow intee la-eg baa jacaylkeedu yahy talow intee in la-eg bay cibaadada ku dhaafinaysa marka inaad miisaanto nusuustan aynu akhriyayno inaynu nafteenna ku miisaanno ayaa loo baahan yahay dumarkana ka baqda buu nebigu calayhi salaatu wasalaam fitnadooda macnaha dumarku haddii si wanaagsan loola dhaqmana waa ummadda ummadaha isdhaafisa haddii si xun loola dhaqmana waxaa laga yaabaa ummaduhu inay ku fitnoobi karaan waaya xadiidkan abi saciid baa wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka ama qofka muslimka ah si aanu u lugo-in qaaciduu siiyey meelay ku dhammaato male bahashani waa kii nebigu ka warramayo waxa uu lahaa adduunyada qofka haddii doox rogmanayo daada la siiyo mid labaad buu doonaya mid saddexaad buu doonaya weligiiba soo wadaay wey walam yamla jawfa bni aadam ila turaab qofka calooshiisa ciidunbaa buuxisa maalinta la aaso ayuunbuu odhanayaa maalintaasuu joogsanaya hamigii iyo rabitaankeedii alxabsu cala dunya markaasuu istaagaya marka laakiin nebigu wuxuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam taa wax maxaa ka dawayn kara waxa uhi unduruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man fawqakum war qofka kaa hooseeya eeg oo ka kaa sarreeya ha eegin taasi waxay sahlaysaa buu nebigu leehay calayhi salaatu wasalaam in aydaan fududaysanin nicmada ilaahay uu idin siiyey hadday xoolaha tahay ka kaa hooseeya eeg hadday xoogga tahay ka kaa hooseeya eeg hadday cilmiga tahay ka kaa hooseeya eeg mar walood dhibaato dareemaysada qof kaa hooseeyaa jira kaasun baad eegaysaa dee sawkanba ilaahay muu abuuro nin baad leedahay sakanma waxbaa talow isagaba loo waayo wallaahi adiga dad adigaaba qaar badan ka sarreeya markaa nicmadii ilaahay ma fudaysanaysa saasuu ku dawaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa rasuulku haddii qofku adduunyada uu iska daba rido oo waxa ay tahay uu ka weynaysiiyo oo sidii la doonayo in loola dhaqmo uu dhaafiyo inuu addoon noqon karo oo sida ilaahay addoon loogu noqdo nasku wuxuu tilmaamay inay jiraan dad adduunyadana addoon u ah waa xadiidka cinwaanku ahaa markaasaa nebigu waxau leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacisa cabdu diinaar wdirham waalqatiifa waalkhamiisa in ucطiya radya wain lam yucطa lam yard xadiidkii bukhaari tacisa wantakas waidaa shiika falantaqash waxaa halaagsamay qofka addoon u noqday lacagta dahab diinaarka iyo daraahimta qofka addoonka u noqday bagaashka bagaashku waxa weeye qatiifada iyo qamiisada iyo waxaa la goglanaya haddii la siiyo adduunyada raalli buu noqdaa haddii aan la siininna wuu cadhoodaa waa mushkiladaha dhacay had iyo jeer dadku haddii iimaanku uu ka qoonmo ilaahay iimaanka ha inoo hagaajiye gunnimo ka weyni ma jirto imika waxyaabaha waalida ugu wacan waddankeenna waxaa ka mida dadkii markii duruufihii ay iska yara waxaysmeen ama hayntii dhaqaaluhu ay xumaatay ayaa waxa dhacda dad aad u arkaysa inuu miisaan weyn leeyahay ama madaxuu yahay ama madax dhaqameed uu yahay ayaa adduunyo yaroo uu doonayo daraaddeed ayaa qiyamkiisii iyo kii ummaduba u lumaya haddii adduunyadaa la siiyo raalli weeye waa muxaafid wanaagsan haddii adduunyadaa uu waayana waa mucaarid waashay ayuu noqon karaa haddii adduunyadaa la siiyo reerkiisu waa diyaar gaal iyo islaamba waa u diyaar haddii adduunyadaa uu waayona cid walba waa ka gaaloobaya marka qiyamka waa goban waxyaabaha laydhaha waxaan faqriga laydhaha wuxuu nabigu ilaahay uga magan galay calayhi salaatu wasalaam qofka aan iimaanka lahayn baan iska xejinayn qofka iimaanka leyay faqriga wuu ku sabri karayaao mabaadidiisa iyo qiyamkiisa wuu ku adkaan karayaa wuu xejisan karayaa wuu sabri karayaa laakiin qofkii aan iimaan lahayn isaga faqrigu wuu la soo kacaya meel daran buu ka tuuraya gobonimo daraa dhacaysa markaa taasina waa ta wax badan imika ina haysa berigii hore waxaa jirayay gumaystayaashii waxyaabihii laga adkaaday waxaa ka mid ahaa dadka waxa yaraa waxay iska haysteen horta xoolo nool oo ay ku kalsoonaayeen oo ay cuni jireen cadkooda iyo caanahooda kaba iyo karina wax badan u isticmaali jireen baahidooduna way yaray iminka xoolihii noolaana way sibay noqdeen oo dadkii waa ka soo jeedsaday baahidii dadkuna sidii maaha ee way badatay nin caaqilabaa waxaa la yidhaahdaa ingiriiska ayaa u hanjabay mar markaasaa wuxuu ihi war sababtii aanu waxaa ku siinaynu mushaharkaa ku siinayneenu caynkaa ku siinayne maxaad ama cashuurta usoo ururin weyda ama beesha usoo qaramayn weyda ama sidan u yeeli weyda markuu arkay waxa uu ugu faanayaa inuu yahay waxa uu siinayo iyo mushaharka yar ayaa wuxuu soo qaaday kiish qadaadiicdii ay ku jirto oo show dhowrkan sannadood ee mushaharka la siinayaba isagu iska biirinaya uun maalin uun inuu laabta la soo kici doono ayuu dareensanaa markaasu wuu biirinayaba show kiishkii buu soo qaaday intuu gurigii ku noqday hortiisuu ku shubay iyadoo qadaadiicdii sanqadhaysa markaasaa wuxuu hi waxaad igu iigu hanjabaysaa sow intaa maaha qaadoo dayna kala kaxee waxaad igu amartaa ma yaallo manaa ninkani wuxuu awooday sida uu isu xakamayn karayay wuxuu awooday wixii sanadahaasoo dhan la siinaya inuu akoon ku shubo uu leeya oo agtiisa yaalla oo naftiisii uu ka hanto iminkana way sii amahanayaan way kasii amahanayaan way kasii cadsaynayaan waaya marka waxaan uga socdaa faqriga waxaa la yidhaahdaa idinka laftiinu wax badan baa ka garaabaysaane waxaa arkaysaan in dadku marka aad ku noqoto gobonimadii uu lahaan jiray aanu lahayn muuqaalkiisu sidii uu iska bedelay qofku waxuu wax ku qiimeynayaa wax yar uu yahay ayaad arkaysaa waxaa la odhan karaa baahida wax badan bay dadku iyagu isku abuurayaan jaad buu cunayaa sigaar buu cabbayaa gaadhi buu wataa shidaal buu doonayaa qaar baa hareero socda qofkii maaragtay aan shaqaynayninba de kharashkiisu waa intee mobaylkiisii buu sitaa waxaasoo dhanna uma hayo wuxuu ku kaafiyo oo aan ahayn inuu tanaasul sameeyo oo cid uu la doonto baahidiisa taasina waataynu arkayna in wax fara badan dadkan la fahmay oo lagu karbaashayo marka cumuuman waxaynu uga soconnaa dadku inay yeeshaan runtii iktifaa daatiya oo ay isku filaadaan dadka in loo diyaariyo inay isku filaadaan mid guda jooga iyo mid dabad joogaba oo maalinta qaxwaha laga goosto ila iminka waa laydin odhan karaa caydhii waanu goyn kamuunku arsaaqadiisiina uu goostay sooma odhan karo waa wax dhici kara wey marka waa in badil jiro waa in badil jiro dadku ay isticmaal cala nafs isu diyaariyaan runtii sharaftu sida ay ku jirtaa saas markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa in bahashu qofka say usii wado wado wado wado ay yeelan karayso ay yeelan karayso waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa uu kuuha tirmidi baa warinaya kacb bnu cayaash cayaad likulli ummati fitna wa fitnatu ummati almaal ummad walba waxbaa ilaahay ku sallidaaye ummadaydan ilaahay maalku ku salliday macnaha maalka ayaa diintooda ka fitnaynaysa oo dadnimadooda ka fitnayn karaya oo midnimadooda iyo walaaltinimadooda ka fitna marka la idhaahdo dhinacyo badan bay noqonaysaa u khatar badantay dhinaca diintu waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam marar badan qofku sida ugu dadaalayo sharafka sida ugu dadaalayo maalka sida ugu dadaalayo magaca inuu diinta waayi karo hadduu diinta waayona dee waxa uu hela u soo bedelay waa maxa markaasaa wuxuu ihi maa di'baani jaa'icaani ursilaani bihanam biafsada lahumaa min xirsi almar'i cala almaali waasharafi lidiini laba yey ama laba bahaloo adhig lagu sii daayey sida ay intay adhigaa cunaan u laayaan ay u fasahaadiyaan waxa ka sii khasaaro badan qofku sida uu diintiisa u fasahaadinayo marka uu ku dadaalo maal iyo sharaf hadduu maal uun daba socdo qof hadduu magac uun daba socdo diin wuu waayi karaa oo waa baabiinaya diinta waxaan leeyahay maalka waxyaabaha u baahan in la yskaga barxo waxaa ka mida ilaahay xuskiisa ilaahay xuskiisa masjidkaad ku xusaysa gurigaad ku xusaysaa shaqadaad ku xusaysaa suuqaad ku xusaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay alaa ina addunyaa malcuunatun malcuunun fiiha malcuunun maa fiiha ilaa dikru llahi tacaala wamaa waalahu caaliman wa mutacaliman adduunyada waa la nacdalay iyadaya wixii ku dhex sugan ilaahay xuskiisa mooyaane iyo qof wax baranaya iyo kii wax la barayay marka waa inaanaad ka dhex bixin ilaahay dikrigiisa waa waxaad kaga gaashaamanayso waa waxa aad iskaga ilaalinaysa duufaanadeeda iyo dabaylaheedu inay ku qaadaan cumuuman marka aynu soo ururinno waxaa laynooga baahan yahay inaynu ogaano inta aynu halkan joogno inay tahay inaynu safar marayno waxa aynu haysanaana waa sahaydii safarka aynu ku marayni waxa laynaga doonayaana waa si aynaan u goodoomin oo jidka aynaan ugu goodoomin diyaargarow wanaagsan oo tabaabushihiisa iyo sahaydiisa leh inaynu qaadanno sida ilahay uhi watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni ya uli lalbaab jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu